أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن بسم الله الرحمن الرحيم waa subax arbaca ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qeybo ka mida wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose tahriibayaal soomaali ah ayaa ku dhintay xeebaha dalka faransiiska kadib markii ay la degtay doontii ay la socdeen maleeshiyaadka maamul goboleedka gaalaraaca ah ee isku magacaabay somalilan ayaa dhigay dibadbaxyo ay kaga cabanayaan mushaar la'aan baahsan oo soo wajahday maleeshiyaadkaasi wilaayada islaamiga ee bakool ayaa mu'asase tacliimiya ka hirgelisay degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool askari ka tirsan murtadiinta ayaa si bareera duleedka magaalada muqdisho ugu dilay askari kale oo isla murtadiinta ka tirsanaa xilli ay sii korortay dilalka ay isku geysanayaan murtadiinta kulan looga hadlayay horumarka dacwada ayaa ka dhacay magaalada caad ee wilaayada islaamiga ee mudug ee bartamaha dalka soomaaliya waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda kaawagoday ee degmada kaaraan ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana jira khasaare cadowga gaaray sidoo kale mujaahidiinta ayaa qarax ku weeraray fariisin maleeshiyaadka riddadu ay kaga sugnaayeen ceelasha biyaha waxaana jira khasaare cadowga gaaray dhanka shabeellada hoosena qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala egtay fariisin maleeshiyaadka riddadu ay ku sugnaayeen waxaana jira khasaare cadowga gaaray maleeshiyaadka maamul goboleedka gaalaraaca ah ee isku magacaabay somalilan ayaa dhigay dibadbax ay kaga cabanayaan mushaar la'aan baahsan oo soo wajahday maleeshiyaadkaasi sida warbixintaanu ku haya nuur cali warsame abushayba maleeshiyaad ka tirsan maamulka riddada somalilan ayaa shalay isku soo bax ay ka hor sameeyeen dhismaha xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee maamulkaasi cabasho kaga muujiyey mushaar la'aan baahsan oo haysata maleeshiyadan oo jirtay waddada laga galo xarunta wasaaradda difaaca ee maamulkaasi ayaa sheegay inay u naafooween maamulka riddada ah ee uu fadhigiisu yahay magaalada hargeysa balse meel cidla ay uga tageen dhowr jeer ayay sheegeen inay cabashadooda u gudbiyeen madaxda maamulka somalilan balse dhigaha laga furaystay oo aan waxba loo qaban waxayna ku goodiyeen in wixii hadda ka dambeeyey ay dagaalami doonaan siday hadalka u dhigeen waanu hadlaynaa saddex bilood oo on cilad ka dhasho waan hadlayna waxaan ka hadlaynaa waxaan doonayna xuquuqdayadii baa hed waddankii aanu halkan goyno geynay maanta inaanu cidlo kaga odnano annagiyo maxaabiista laasaconad ku jirtaan isku noqonno darajo oanu birjaax ku jirno annagoo jeel ku jirraa xuquuqdayadii baan doonaynaa maanta maanta laga bilaabo waan dagaalamaynaa may maqashaa ciidankii qaranka jamhuuriyadda somalilan baanu hayn haddii aanu hayn ciidankii ugu horreeyey baanu hayn waxaan ku idhi maanta laga bilaabo xuquuqdayadii iyo waxaanu xaq u lahayn hadday mushaahar noqoto haddii ay daryeel noqoto hadday caafimaad noqoto intaba ma hayno saacaddaa laga bilaabo ciidanka sirigan waa kufay dadkii ku dhibaatooday baanu ubadka iyagii waa baktiyaya annagii waanu baktiyayna ragga raggan ku jeclaan wuu xidhaye jeelka laascanood buu ku jiraa dhiigaygayoo ku raaxaysanaya waxaan ku xaminaana mushaahar ma hayno mushaharka iyaga naguma filla agoomah iyagii waa baktiyaya waa laga xara wasiirkii baa ka xaragoonaya oo waxaa ka xaragoonaya agaasimin baa ka xaragoonaya oo waxaa ka xaragoonaya jadankii baa ka xaragoonaya oo waxaa ka xaragoonaya madaxweyne baa ka xaragoonaya raggan iyay u dhinteen yaanu u dhimannay raaxadan iyo ftansaa loo kala hayaade raggan u dhinteen waxay ku jawaab finiino wax alla waxa idinka hooseeyaa waxba ma aha naafadan hoos uma eegin hadday janan tahay iyo hadday taliyo qayba tahay iyo hadday wasiir tahay haddaan naga soo gaadhi weydaan wallaahi ta ka dhacda aidi aid inuu nin waliba meel u qali xiro ilaahay boogii waa caadooyin dhaqan ay leeyihiin madaxda iyo saraakiisha kooxda riddada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada inay meel cidlaha uga dhaqaaqaan maleeshaadkooda marka ay ku danaystaan kadib mahadsanid abushayba wilaayada islaamiga ee bakool ayaa mu'asase tacliimi ah ka hirgelisay degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool waa kan cabdiqani maxamed oo warbixintan inoo haya madarasada alfurqaan waa xarun cusub oo waxbarasho ah oo kusoo biirtay madaarista diiniga ah ee ka howlgala wilaayadii islaamiga ah ee bakool taasoo dhowaan laga furay degmada rabdhuure madarasada oo ay wax ku baran doonaan allah idinkii caruur isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa munaasabadii furitaankeeda waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada bakool culimo nuqabada wilaayada waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn sheekh aadan yare oo kamid ah culimada wilaayaadka islaamiga oo goobta ka hadlay ayaa bulshada reer rabdhuure u dardaarmay in kitaabka allah ay difaacaan gacanta midigna ay ku qabsadaan ma insha allahu tacaala walaalayaal geedka ilaahay zamankan ka waalay zamanuljihaad ma ilaahay zamankan ka waalay zaman caqiidada saxiixiga ee lasbaraw waana laka caqiida dhakadaw zaman ilaahay subxaana wa tacaala adowshay lala dagaalamayo lala xisaabtamaw zaman muslimiinta lagna hariisayo la sharafayo la qiimayo mayn is dardaarmaanana kitaabkana ilaahay nii sharafay kitaabkan wabsanen ka dadaalnen walaaga ilaahay nii sharafay nii cizey walaalayaal hal dhuujiyo intaasi kadib waxaa dhankooda kalimad la siiyey qaar ka mid ah nuqabadii goobjooga ahaa xafladda furitaanka mu'asasada alfurqaan geeka may roogne iftitaax oo lan furahaayo arday gabdha iyo wiilil ama xarun eedan wiin oo tumiy dhowr qolka kooban oo dadka walka barada un eyin dadka muslimiinta ee magaalada degan gaar ahaan magaalada laraw muxaafadada rabdhuur arrin eedanka faraxwo haddii un ana nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ama malaaqyada un ana arran eedahan dhawaayanu runtii jiilkii walaalaska haysadu geek ki geeki dhalay arday ee barana may waa hanlanka jiilka oo mustaqbalka barra ee jiilka wala barahayo cizadan in sharaftaan may ka deerayna kitaabka ilaahay ka deerayna una kanen akhyaaray fursad uun hadi geeka haysan fursad gaali ah kitaabka ilaahay heliska hukumaha sharafe ee zilli deeri bal balaawanin ata may ba farhadnin eh mu'asasada hata la furi may aas-aasan ataa talmaano ataa mustaqbalka raga mujaahidiinta ee leeyin fadahaaya mustaqbalka may wal walbarasho diini ah min kulli fajin ah adduunyo ah aakhire ah oo beesalaanga ini mustaqbalka la rajayaa daliil ngata talmaana may wele tartiib tartiibu maanaha buubo bilow akhyaari arin eed eedinka faraha maanaha mar walba jaranjaradooda katalaabsadaha may kumadata astaamaha mustaqbalka una rajayaana wanaag iyo kownin wad ay ka xisaabtamay sharaftan iyo qiimahan may ka helhaayne kutaabkan dhiig lindeedi ahayne in dhaawac ahay ini kutaabkan ini dhiigan lindeedina waanan dhaawacnan may waa waana liinku aajisna garabna liska sii bilaa in migirtaas aan isdardaarmaan sheekh cismaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa ugu dambeyn soo gabagabeeyey xafladda furitaanka madarasada alfurqaan walaalayaal muasasaad tacliimi ah oo walbarashadii majaanan atoo lacag dhinisweydiyaan meel kasta malku helo oo caalamka malku helo maraykankana ku helaan dowladda soomaaliya haan hadda sheegadaaya oo munaafiqiinta ee meelo umuta hor sugaan ku helaan warbarasho oo beeslaange oo umuta meelaraay walabaraw diin iyo dunyawi iyo dhinac walba leh maadi iyo sharci leh wilaayadka islaamka maana kooka ata waan shay ugu jawaa tusaale ahaan gobolka bakool oo karmalkuun hagaadna mayba ku jartahay oxintina machadka albasiira harakada manasi in fikirkii laka tijaabiye gobolka bokool iyo jaro eelansaara ka furinye waa sanadkii lamaad iyo gebagabo aad may kaloo nin furuna maca laaro macadu kowkab oo hadda maran dheerayna bilun gudaantiye bilun koobtiye laa furi degmada tiyoona ka furun iyo jar oo dadkii weyn lakata talagalay culumta sharciga laka bardaw oo dad inta kusoo dhan ka jaraan jamlaayada bokool oo dhan degmooyinka dhan laa ku aruri may kaloo nin furunayana xalaqo oo laaro xalaqatu saali mawla abi xudayfata oo iyana machadkaas kabaal furuntiya jarta iyana macalimiinta macalimiinta laku diyaariyow qur-aankana laku kusahaw qiraatu caasimna laku baraw intaasoo dhanba may galanta kahaaye wilaayada galanta kahaye kumana lacagtiya dhaqaalaha kubaa kulli may laka haraysini waa laka barada waa may kaloo intaasii dheera iskuulaadka wilaayada hadda ka furun may waxaa waalidiinta iyaaljo beesalaanga ka baradahaya جزاهم الله خير الجزاء انت اصبر لو واي ما انا كفر ما ينقصدان ان شاء الله تعالى ان سيلا بجبارو وانا جهد قاس نلود ان شاء الله تعالى wilaayada islaamiga ah ee bokool bilihii u dambeeyey waxaa kusoo badanayay furitaanka xarumo cusub oo waxbarasho kuwaas oo hoos taga makaatiibta dacwadaha iyo tarbiyada iyo tacliinta mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina kulan loogu hadlayay horumarka dacwada ayaa ka dhacay magaalada caad ee wilaayada islaamiga ee mudug ee bartamaha dalka soomaaliya sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiraxiin sheekh cali fagaaraha magaalada caad wuxuu martigeliyey dacwatu shaarica oo ay soo qabanqaabiyeen guddi ka socda maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka muslimiinta ee deegaanka ayaa horey loogu wargeliyey inay joogaan mas-uuliyiin ka socda maktabka dacwada xarakada kuwaas oo kulmo kala duwan la yeeshay bulshada muslimiinta ee ku nool magaalada caad ee wilaayada islaamiga ee mudug bartamaha caad waxaa ka dhacay muxaadaro ay soo xaadireen bulshada deegaanka caad taas oo ay soo jeediyeen culimo uu ka mid yahay shiikhulmujaahid sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah wefdiga soo gaaray deegaanka caad ee wilaayada mudug dadka deegaanka waxay si diiran u soo dhoweeyeen culimmadii ka soctay maktabka dacwada mujaahidiinta waxayna uga mahadceliyeen booqashada ay ku yimaadeen deegaankooda waxayna intaasi raaciyeen in loo soo celceliyo dowraadkan oo kale qaar ka mid ah haweenkii goobta ku sugnaa ayaa u mahadceliyey culimmada martida iyadii aan noo timidaan dhowrayna madqabka dacwada noo imaada ilaahay khayr ha siiyo inay mar kasta waana wacdiyeen mar kasta inay noo imaadaan oyna wacdiyaan ka codsanaynaa annagana allahana waafajiyo martidii dacwadaa noo timid haddana noo soo laabtanana dilaahyadna maanta waxaa noo imaada marti marti ka socota maktabka dacwada islaamiga muxaadaro noo soo jeediyeen waxaan ka codsanaynaa macnaha inay haddana noo soo celiyaan mar kaleeto maanta waxaa noo yimaada marti sharaf leh oo waxaana joognaa degmada caad waa mahadsiin baaraka allahu fiik sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culimmadii soo jeedisay ayaa sidaan ula hadlay ummadda muslimiinta ee deegaanka cad kitaabka ilaahay xukumay oo isku xukumay oo ku dhaqmay oo kor u qaaday ehelkiisana u gargaaray cadowgiisana ka soo horjeestay inaan noqonaa la rabaa aan u dhaafno taariikhta dadka naga dambeeyana aan u dhaafno islaamnamo iyo jid wanaagsano ee ilaahay raalli uu ka yahay ubadkeena iyo dadka naga dambeeyana ay naga dhaxlaan tilka ummatun qad khalad lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tus'aluuna camaa kaanuu yacmaluun qof walbow adiga waxaad geysataa ku yaalla ogow marka dadka muslimiinta waxaa laga rabaa dadka muslimiinta waxaa laga rabaa inaad noqoto qof xaqa difaacaya oo u dagaalamaya inaad noqoto iyo mid caawinaya inaad noqoto labadaasi keliya la rabaa inaad noqoto carruurteen waxaa la rabaa inaan ka soo ceshanno gaalada doonayso in kitaabka ilaahay ku dumiso walaalaheenna inaan ka soo ceshanno qaraabadeenna iyo ehelkeenna inaan ka soo ceshanno aadna waan idinkugu mahadcelinaynaa kelimada aan isku dardaaramayno waa taas dadkan marka ilaahay subxaana wa tacaala diintiis kor u qaaday inaan noqonno dadka diinta ilaahay subxaana wa tacaala ka soo horjeedana waa inaan ka soo horjeedsanaa ilaahay baa nagu jecel subxaana wa tacaala mas-uuliyiinta waxay booqdeen markis ka mid ah maraakiista waxbarashada caad waxayna kula kulmeen haweenka muslimaadka ah wax ka barta markiska almacruuf ee magaalada caad waxayna weydiiyeen su'aalo dhowr ah si wanaagsan ayay uga jawaabeen gabdhaha muslimaadka ee la weydiiyey su'aalaha diiniga ah waxaad sheegtaa waxaad sheegtaa magaca gabadhii ugu horraysay oo ku shahiiday jidka ilaahay waxaad sheegtaa magaca gabadhii ugu horraysay ee jidka ilaahay ku shahiiday ama diinta loo dilay
magacayga waa ikraan cabdi maxamed markaskaygana waa macruuf su-aasha haddaa isku dayo waa sumaya sumayo waana saxan tahay waxaad abaalmarin u heshay abaalmarin lacageed waana mahadsan tahay jazaaka allaahu khayran su-aasha xigta waxaad sheegtaa waa tuma gabadhii ugu horraysay oo islaamtay dhanka dumarka nebi maxamed dad badan baa islaamay waagii ugu horraysay ama alraciilul awal dadkii loo yaqaanay rag iyo dumarba xagga dumarka yaa islaamnimada ugu horreeyo towxiidka qaata magacayga waa deeqa yuusuf haddaan isku dayo su-aashaas jawaabteedana waa khadiija bint quweylid waa khadiija bintu quweylid radia allahu tacaala canhaa waana jawaab saxa wuxuuna maktabka dacwadu ugu talagalay abaalmarin lacageed oo la raba in laga jawaabo insha allahu tacala waxa weeye waxaad sheegtaa goorta ay dhacday macrakadii caad lagu xoreeyey waxaad sheegtaa taariikhda ay dhacday bisha iyo sanadka ay dhacday macrakadii lagu xoreeyey deegaanka caad ee hadda aan fadhino
magacaygu waa nacyan maxamed cabdulaahi waxaan joogaa degmada caad markaskaan dhigtaana waa macruuf su-aasha jawaabteeda haddaa isku dayo waxaa waaye bishii rajab toban iyo labadeedii sanadka kun afar boqol afartii shantii hijriyada
maasha allah jasaakum allah khayr waxaa sheegtaa mid ka mid ah mu'adiniintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam
caasha cabdilaad axmed xalano deegaanta caad bilaal waayahay baaraka allaahu fiika bilaal waa jawaab saxa waxaad ku guulaysatay abaalmarin lacageed ku wareeji macallin su-aasha xigta waan rabaa inaad ka jawaabtaan waxa weeyaan maraatibuddiin iyo waxay kale yihiin xaliimo maxamed xaylo oo deegaanka caad ku sugan markiiska macruuf maraatibuddiin saddex waaye alislaam aliimaan alixsaan waxay ku guulaysatay abaalmarin lacageed maasha allah allah ku barakeeyo su-aasha xigta waxay leedahay waxaad sheegtaa nasabka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam abtirka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam شريفة عمر محمد معروف قرية العاد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب
الله اكبر اه اه ما مشرف اه ما شاء الله shariifa waxay ku guulaysatay abaalmarin lacageed Een, su-aasha xigta waxaad sheegtaa tirada salaadaha shanta ah rakacaadkoodu tiradooda sheeg shanta salaadoodoo waajibka ah ragcadahooda markii la isku daro waa meeqa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعيكم بالله وهي فلسطين محمد علمي حاج كسعة معروف طوانية الضوء waayahay toban iyo toddoba ragcadood ayay ku jawaabtay waa jawaab saxa waxaana ku guulaysatay abaalmarin lacageed wayna mahadsan tahay gabadhaasi deegaanka caad waxaa ka dhacay macrakadii faasilada ahayd ee lagu xasuuqay maleeshiyaadkii murtad xasan gurguurte allaha fadigii waxaa sabab allah uga dhigay gacmaha mujaahidiinta xaqudirirka ah ee xarakad al-shabaab almujaahidiin mahadsanid cabdiraxiin guud ahaan warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta warkan warka xiga intaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu